waxay saadoo leedahay soomaali baan ahay midnimaan sugayaa dagaallada sokeeyiyo qabyaaladi ha suurtoo dawladnimo la saantiyo socodsiiya qarankee macid bay saraysaa
warbaahinta dharbaac waaweece gaabtee warkii caalamka iyo kii caawa wadagee warbaahinta dharbaac waaweece gaabtee warkii caalamka iyo kii caawa wadagee bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaaman tihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaanba hadda anigoo ah cabdulqaadir maxamuud cismaan mataan waxaan caawa ka yara faalloonayaa arrin maalmahanba websaydhada qabsatay oo khalad ah waana arrin odhaah ka weyn oo ama kaag leh in dhaqanka taariikhda iyo suugaanta soomaaliyeed la majaxaabiyo laguna gefo qofkii wax yaqaan ama la yaqaan waxaa kale oo la yaab leh wixii laga xushoon jiray goormaa lagu xushooday ama lagu xaragooday xaquuqdii gabdhaha lumiyey saaladii shalay esanem taageeraysay markay dowladdii soomaaliyeed saluugtay hadday maanta heesba qaadday si kastaba ha ahaatee maxaa somalilan oo dhammi uga xanaaqday somalilan dulqaadyara meeyey waxgaradkeedii abwaanadeedii meeyey fannaanadeedii maxayse uga hadli waayeen haddii aanay ku raacsanayn ra'yigan khaldan haddaba waxaan rabaa bal in yar in layga qanciyo waxaan gefkan keenay anigoo idiin soo tebinaya maanso halka maansadani waxay leedahay maansada igana dhegaysta waxay saado leedahay niman yahow siyaysani sagiir iyo kabiir iyo odayaal siyaasiya saynciroolayaashii garbasimanta gala ee cayda saydhinayaa suntaad baafiseenbaa adduunyada susumayee xaggee baad u socotaan waxay saado leedahay ee daadsaanyateenoo sursurrada maraysee saxaafadaha ka tebiseen maantana sawaxankiyo ka salgaalay ceebaha ma suurayn karaysaan waxay saado leedahay sagac iyo maraayada iyo sagagar caan baxay maangaabsi loombaa afxumaanta sahanshee xaajadu sidee tahay suugaanta axraydoo sarbeebteeda wadataa sacabadow garaacdee hadda waxaad saluugteen ma sifayn karaysaan idinkoon la sara kicin sadarsadar u qeexoo sidii aad u aragteen iyo si u dhowba maahee wanafkiiyo salowgiyo salkadhabadku waa maxay mise saanad baas iyo sanqadh kalaa baxayso uqdad saayid noqotaa sohdin oodan baa jira salfudaydka baasee sadka aad u leediin maxaa qoorta surayoo suuqyada u keenteen suubantii haween iyo gabdhaheennii sulubka ah haddaad saaka caaydeen oo shalaytana siyayseen gef waxaa samaysaba waa dhaxal ku sugayee waxa saad idiin yaal ma safayn karaysaan nin sallaan koraaya si yar ugu istaagee haddaad sare u roortaan sow siiban maysaan waxay saadoo leedahay soomaali baan ahay midnimaan sugayaa dagaallada sokeeyiyo qabyaaladi ha suurtoo dawladnimo la saantiyo socodsiiya qarankee macid bay saraysaa waxay saadoo leedahay dood iyo salaan baa xurmo lagu salleeya samaan daris wanaag iyo dadku ha u sinnaadee tabashiyo wax saaqaba gobtu waa u samirtaa ruuxii saamax diidani gunta kama sokeeyee maxaa sahashateenoo horta soocan kaa dhigay waxay saadoo leedahay boogtaan sakiintiyo hurgumooyin lagu sarin halis bay ku sigan tahay haddaan dhaymo saamayn ama daawo la solonsiin miyay saaxid noqotaa saxariir ladnaataa saacaddaa la joogaa heesaha ka salashee berri saa dambeetana sideed yeeli doontaa waxay saadoo leedahay xoolaa la soocaa sumad lagu dhigtaayoo seero lagu xelaystaa xarka loo samaystaa xarka loo samaystaa sakaladaad dhigaysaan miyaa laygu sirayaa waxay saadoo leedahay nimay taladu seegtiyo gardiid aan la saxi karin xalba sooma helayee muxuu suubin karayaa caqligaa saliimka ah ra'yigiisu saas yahay muquu isabarayaaluu sumcaddiisa dhimaya safarkiinna gaarka ah haddii uu sax kula yahay ruuxa saxalu haystiyo sariiq dabina oo taal ma sandulliyo jajuubbaad ku sargooya leedahay saadaasha eegoo wixii saatir kuu qoray kollay seegi mayside maxaa saabe uga tahay samadaa waxaa jira saxar libirsan weeyaan dhulka sahayda taallaa ka sokeeya oo dhow waxay saado leedahay wixii laga sandhiri jiray miyaad duubi sidataan sanka neefle oo idil saakuu yaabban yahayoo inaad sulcule noqoteen baa sooyaal ku qoraya saadada aad caydeen anaa xaalka siiyo sidiinaa rag yeelaa soomaali kuma jiro waxay saado leedahay bar su'aalaha dayac jawaabtooda suga oo sursurkay maraysiyo saanteeda raac oo yay ku seegin weedhuhu siinlayda maansada haddaan kugu sagootiyey geedsaar hamoodine yay saloolan meel kale maansadu halkaa ayay ku dhan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu